hooyo ruqiya nuur maxamed waa hooyo soomaaliyeed oo sabool danyar ah deganna boos iyaga aysan lahayn haysatana toddoba caruur oo agoon oo ismaqada ah cunuga ugu weynna uu yahay toddoba jir halka midka ugu yarna uu jira laba bilood oo haatan umusha kala baxday aabbaha caruurtan ayaa dhowaan u geeriyooday cudurka dilaaga ee kansarka allaha naga duwee warbaahinta istaa oo qoyskani ku booqatay hoy ay ka degan yihiin magaalada mandheera ayaa hooyo ruqiyo waxay uga warantay noloshooda iyo weliba baahiyaha ay qabaan ayadoona muxsiniinta soomaaliyeed ka codsatay inay boos ay degaan ugu gadaan agoonta
ilmaha yaryar agoonhaystaa ilmo todoba cunug oo yaryar ilaahay ma ogi cunugu weyn waxaa jiraa todoba cunug u yarna mid kale musha ku jira oo laba bilood dhalanaad u yaryahay aabbaha waxaad u dhintay cudurkan boobta sideed biloodaan xanuunsanaay ilaahay ha u naxariisto ilaahay lahaayaa qaatay iyo kan ilaahay korrimo ka sugaayaan biniaadanka soomaalida wixii tabar nagu dhaam inayna soo saaciidayan marka intaasaan u marminayna waxa tabartaynana iska yareed wax walbo adduunyada lagu bahan u baahan inayna caawiyaan u baahana waxaan u baahanay dadkan walaalaha muslimiinta waxaan uga baahanahay ilmaha mukiinta oo abbood isbuucgudihii aad moodan yahay balood ma qabaan ehel iyo qaraabo kale oo maxayda waxaysi ma qabaan muslimiinta waxaan uga baahanay wixii tabara oo saacida ay nagu dhaabaan inay nagu soo saacideyn ayna kaalmeeyaan
bismillah magacaada aan xamsa yihi aan maxaa jiraa todoba jir cid ana weyn hooyadeyn waa dare maxaa haysataa cunug laba bilood jira muslimiinta gurnatisaan arwa intaa biloodna kalaan arwaa gurnatisaan muslimiinta maxaa garabnaa intaa gurnatisaan biloodna dheeriyaan sidoo kale waxaa isaguna arrintani ka hadlay muxsiniinta soomaaliyeedna baaq u diray mid ka mid a ehelada qoyskaasi bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ani waxaa layidhaha magaceyda maxamed maxamed ulow waxaan halkan aan joogno waa halka uu ku geeriyooday walaalkeen isbuuc gudihiis muddaada lix casho laga joogo ninkaas oo u geeriyooday cudurka layidhaha kansarka wuxuuna ka tegey ilmo masaakiin oo saad arkaysaan toddoba cunug oo cunug ugu yar uu yahay laba bilood cunug u weyn uu yahay toddoba sano marka sida awgeed waxaan halkan u joognaa in walaalahaas ayaga ah wax uu ugu tagay ninkaas horeyba xooggiisu ugu shaqaysan jiray siddeed biloodna mar luu ahaayo intaas ayaa meel walba la dabiibayay hadduu geeriyooday cilmihii waxay haystaan oo alla ma ogii wax kale oo ay haystaan aysan jirin marka sida awgeed hataa balood ay qaraaba ay degan yihiin beri waa la dhisan karaa oo la dhihi karaa baloodkii waan dhisanaya ka tega sida awgeed balood ma haystaan nooli haba sheegin ilaahay wuxuu la maqan yahi waa gaari wax hadda saakidan dab ay u shiteen aysan jirin marka sida awgeed waxaan ummadda islaamka ah oo muslimiinta oo muxsiniinta aan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan oo awalhu balood horta u gadaan marka labaad baloodkaas haddii oo loo gada oo helo oo muslimiinta ay siiyaan marka dambe wixii loo qaban karoo kala loogu qabanay haddii barka tahay cunuga toddoba jirka ayaa hadda caag meel oo qariiba dhowr mitir boqol mitir camal jirta ayaa caag kasoo gidaangelini dhibaato intaas leeg ayaa haystaa waad arkaysiin dhafoorkooda wax hadda oo gacan ay ku hayaan ma laha muslimiinta waxaan ka codsanayna inay soo saaciideeyaan dal iyo dibadba meel ay joogaan maxamuud maxamed sheekh maxamed alfakir warbaahinta ista mandheera